بsم الlh الرحmn الرحيم الحمd للh رb العاalمين وصلى اllه وsلم عlى نبيinا mحمد وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qال الإmام أbو cبdالرحمن النسائي رحimه الlه taعالى bab صدقة المرأة min beyti زوجiha haweeneyda sadaqadeeda min beyti زawjihaa ninkeeda gurigiisa xaggiisa ay ka sadaqayso ay ka bixiso waxa yaallo arrintaa xukunkeeda xadiidka kusoo arooray caddayntiisiiba u baab yahay wabilisnaadi qaala akhbaranaa moxamed bnu lmuhana wamoxamed bnu bashaarin qaala xadahanaa moxamed bnu jacfarin qaala xadahanaa shucbatu can camri bni murata qaala samictu abaa waa'ilin yuxadisu can caaishata radia allahu canha can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama qaal idaa tasadaqat اlmarأatu haweeneyda hadday sadaqaysato min beyti zawjihaa ay ka sadaqayso ninkeeda gurigiisa xaggiisa ay yani maalka yaallo ay wax ka bixiso kaana lahaa ajrun ajri baa u sugnaanayo walizawji zawjkuna milu dalik uu leeyahay waxyaabahaas dabcan de waa inaynan ahayn bacdi riwaayaat waxay ku xirtay haddii aynan israaf sameyneynin tacaddi iyo israaf samayn la-aanteed shaygana la filaayo waxyaabahaas oo kale idin iska curfi oo kale inuu iskaga jiro idin curfi ah inuu iskaga jiro oo miskiin guriga soo istaagay kun shilin la siiyey iyo xoogaa xabad rootiya la siiyey iyo oo aan waxba qofkii curfi ahaan marka uu iska ogol yahayba wax noocaas oo kalea inay ahaato laakiin guriga hantidii taallay iyadoo ku xadgudbayso hadday maalan biilka la siiyo nus ka mida ama saddex meelood laba hadday iska bixiso oy qof ku sadaqaysato maalka marka yacni guriga yaallaan ujeedaa oo ninka uu keenayo wax marka la dari la tebi karo oo israaf loo arki karo iyado ma bannaana walilkhaasinina midlu dalika u sugnaaday walaa yanqusu kullu waaxidin mid walbaa ma nuqsaaminayo minhumaa iyaga ka mid a min ajri saaxibihi saaxibkii ajrigiisa xaggiisa shay-an ka nuqsaamin maayo lizawji bimaa kasab zawjku wuxuu leeyahay ajar bisababi maa kasab ay bisababi kasbihi walahaa iyadana bimaa anfaqad bisababi nafaqatihaa ay bixisay qaala baabu caطiyati اlmarأati bigayri idni zawjihaa haweeneyda siismadeeda ay wax bixiso bigayri idni zawjihaa ninkeeda idinkiisa la-aantiis tarjamadan marka hadda waxaad moodaa wuxuu ka hadlayaa wixii guriga yaalay haddii aynan idin sina aynan ugu qabin ama iyada lafteeda maalkeeda oo iyada ay gaarka u leedahay ninkeeda oon u idmin bixinta ay bixinayso waayo xadiidka tarjamada yani xadiidka lafdiga ku jira lafdi caama weeyaan saan arki doonay wa bihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudi qaala xadaanaa khaalid bnu اlxaariث qaala xadaanaa xuseyn اlmucalim can camr bni shucaybi ana abaahu xadaahu can cabdillaahi bni camrin qaala lamaa fataxa rasuulu llahi sal l slama makata nebigu markuu maka furtay khaiiban qaama khaiiban wuu istaagay isagoo khudbaynayo khaiib ah faqaala fii khudbatihi wuxuu ku yidhi laa yajuusu limra'atin haweeney uma bannaana caطiyatun wax siisma ah marka caطiyatn waa nakiratn waqacat fi siyaaqi nafyi tacumu siisma oo dhan waa marka maalkeeda iyo maalu hayr maalka ninkeedaoo guriga yaallo intaba way soo gelayaan ayb ilaa biidni zawjiha zawjkeeda inuu idma maahne mukhtasarun marka laa yajuusudan karaaha maa lagu xambaaraa mase taxriim mise khilaafu lowlaa maxay tahay macnaha nusuusta waxay u badan tahay xooga badan ee naagtu inay maalkeeda bixin karto biduuni idni zawjiha ninkeedun u idmin akbaru shaahidna xadiidka ibnu cabaas waaye oo markii ciidda nebiga oo haweenka u qudbeeyey ee uu u dhaadhacay dhanka haweenka bilaalna waa kii marada fidiyey haweenkuna dhegadhegahooday ku ridaayeen meeshaas inay aswaajtoodii u tageen oy soo ka soo idin qaateenna lama sheegin xadiidkaas iyo axaadiid badan iyo maymuuna inay xoreysay addoommo ay iyadu lahayd nebigana kama idin qaadanin markaas markaa naagta iyada awaanta maalkeeda waa ku tasarufi kartaa sadaqo iyo cadiyo waa ugu tasarufi kartaa biduuni idni zawjiha xadiidkanna culimada qaar waxay ku xambaareen min baabi xusni اlcishra xusnulcishra dhaqan wanaagsan ahaan ayaa loo yidhi sidaan looga reebay ma ahane maaha inaysan u bannaaneyn ma aha walidaalika hadday haweentu waxeeda markay bixiso ay rabto ay ninkeeda kala kala tashato waa fiican tahay oo habdhaqankay ku fiican tahay laakiin hadda taxriim iyo ma aha bacdi ahlilcilmi xadiidkan waxayba leeyihiin iyaga sida ibnu xasmi oo kale saxiifatun munqadicatun waa yidhi oo inqidaacuna wuxuu ka wadaa camr bnu shucayb ana abaahu oo shucayb ah can cabdillaahi bni camrin ayaa inqidaac isaga marka uu ku sheega laakiin saxiifadaasi hadda riwaayo waxaa jirta camr bnu shucayb aabihii ou caddeeyey uu yidhi xadaanii cabdullaahi bnu camrin awowgiis inuu ka wariyey buu sheegay shucayb jamaaco badanoo hiqaadana way wariyeen xaakimna waa saxiix yeelay ibnulmulaqinna tuxfatu lmuxtaajka wuxuu yidhi rawaahu abu dawuuda wالnasaa-iyu biisnaadin صaxiix alimaamu shaafici fi lum waxa uu yidhi samicnaahu xadiidkan waa maqalnay yidhi kan oo hadda inaga laa yajuusu laa yajuusu limra'ati caطiyat waan maqalnay buu yidhi walaysa bihaabitin laakiin haabit ma ahan buu yidhi mid sugan fayalzamunaa an naquula bihi yani markaa inaan dhahno marka laazim nagu noqonaya ma aha wاlqur'aanu yadulu calaa khilaafihi qur-aanku wuxuu tusayaa buu yidhi xadiidkan waxa uu tilmaamaya cagsigiisa uma asunatu sunnadaa tusaysuu yidhi haddana calaa khilaafihi uma alaaharu aathaartii saxaabada uma almacquulu macquulka laftiisa wuxuu keenaa qofka maalkiisa asaa iskale naagta hadday xoolo hore u lahayd ma sadaqaysa kartid xoolahaaga ma la dhahayo intaba marka wuxuu yidhi saasaa ay sheegeen ayb uma almacquul waana ku dheeraaday xadiidkan inuu aada u bayaaniyo mukhtasarka buweydi iyo rabiic sida sunan bayhaqiga ku sugan waaa wuxuu yidhi imaamu shaafici qad yumkinu an yakuuna hada fii mowdici اlikhtiyaar waxaa laga yaabaa buu yidhi arrinkan inuu yahay mowdicu اlikhtiyaar sidaasaa doorashada u fiican wqad actaqat maymuunatu radia allahu canha qabla an yaclama annabiyu sala l slam maymuuna daday xoreysay addoommo ay lahayd intuusan nebigu ogaanin falam yacib dalika calayha kuma ceebaynin fadalla hada maca gayrihi calaa ana qowla nabiyi sal l slama in kaana qaalahu adabun waاkhtiyaarun lahaa haddii xadiidku ou sugnaado waxaa lagu xambaarayaa min baabi اladab marka min baabi اladab waa xusnu lcishra w waa kala fiican tahay inay ninkeeda iska ogeysiiso laakiin amaa min xaysu taxriim iyo waxaa ma jiraan qaala baabu fadli الsadaqa sadaqada fadligeeda caddayntiisiibuu u baab yahay wa bihi qaala akhbaranaa abu dawuud wahuwa sulaymaan bnu sayf qaala xadaanaa yaxya bnu xamaadin qaala akhbaranaa abu cawaanata can firaasin can caamirin can masruuq caamir waa shacbi can masruuqin can caaishata radia allahu canha ana aswaaja الnabiy sal l slama ijtamacna xaasaskii nebigaa kulmay cindahu agtiisa faqulna waxay dhaheen ayatunaa bika asracu teeneebaa adiga kuusoo degdegid badan luxuuqan xagga haleelitaanka faqaala waxauu yidhi adwalukuna yadan midda idinkugu gacan dheer faأkhadna waxay qaadeen qasabatan laan fajacalna waxay gudagaleen yadracnahaa inay laantaa wax ku taakeynayaan oy ku dherarinayaan daahirkay isaga qaateen fakaanat sawdatu sawda waxay noqotay asracahunna bihi luxuuqan midii yacnii ugu degdeg badnayd xagga haleelitaanka nebiga fakaanad waxay ahaatay adwalahunna yaddan bay ahayd midda ugu gacan dheer fakaana dalika min kahrati sadaqa kaagaana wuxuu ahaa sadaqa badnaanta xadiidkan marka bukhaarina waa wariyey qisada sowdana wuu keenay waaqicu laakiin sida uu keenayo waa khilaafsan yahay waayo waaqica markuu nebigu dhintay xaasaskiisa waxaa ugu horeysay oo xagga dhimashada markuu nebiga dhintay kadib zaynab iyadaana ugu sadaqo badnayd xaasaska nebiga ee jamaaca min alxufaad marka daahiru siyaaq waxay iyagu yidhaahdeen culimo badan baa waxay yidhaahdeen in sawda laga dhigo waa wahamun bal ilmacruufu cinda ahli اlcilmi ana awala man maatat min alaswaaji zaynabu bintu jaxshin wa huwa fii khilaafati cumar oo ahaa dhimashadeeda sawdana waxay dhimatay shawaal an konton iyo afarti konton iyo afarti marka wuxuu leeyahy ibnu baطaal isaga uu yihi kaana alxadiida saqطa minhu lafdaة zaynab aa ka dhacday fakaanat zaynabu asracahuna luxuuqan saasoo kale ahayd buu leeyahay sowda haba ugu gacan dheeraatee gacan dheeraantuna nebiga uu ka hadlaayeyna waa sadaqa bixinta waay waa kinaayo waayo maahane maahan wax daahir hadda ayb alimaamu nawowi isaga wuxuu yidhi wawaqaca hada alxadiidu fi kitaabi الzakati min albukhaariyi bilafdi mutacaqidin yuuhimu ana asracahuna lixaaqan sawda inay sawdatu ay tahay wahada alwahmu baطilu biاlijmaaci buu meeshaa marka sawdada qalad ah zaynab in laga ay ahaato xaafidkuna waa ku dheeraaday sharaxa fatxulbaariga meeshaa marka baxigaasaa ku jira qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan marka sadaqada fadligeeda xaggee ka kasoo gelaa haleelitaanka nebiga ay hore ka haleeleyso waa nooc fadli ah waxaana lagu cileeyey sadaqa badnaanta qaala baabun ayu sadaqati afdal sadaqate oo u fadli badan wabihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaanaa sufyaanu can cumaarata bni lqacqaac can abi zurcata can abi hurayrata qaala qaala rajulu ya rasuula allah ayu sadaqati afdal qaala anta sadaqa inaad sadaqaysato oo anta saxiixun adoo caafimaad qabo shaxiixun oo bakaylayo oo maalka yacni ku dhegan ta'mulu lcaysha nolol aada rajaynaysid watakhsha alfaqrana aad ka baqaysid wabihi qaala akhbaranaa cmru bnu caliyin wahuwa abu xafsin alfallaas qaala xadaanaa yaxya huwa alqaطaan qaala xadaanaa cmru bnu cuhmaana qaala samictu muusa bna طalxata ana xakiima bna xisaamin xadaahu qaala qaala rasuulu lahi sal l slam afdalu sadaqati sadaqa midda ugu fadli badan maa waaye kaana ahaaday can dahri ghinan deeqtoonaan gadaasheeda qofku marku deeqtoonaado isaga baahiyihiisa buuxiyo wixii kasoo haro inuu bixiyo shalaan kasoo hadalnay isaga iyo sida loo jamcinaayo markii nebiga la su-aalay afdalu sadaqa maxay tahay juhdu lmuqili nin waxyareeyey dadaalkiisa iyo kan sida loo jamcinaayo shalaan ka hadalnay walyad lculyaa khayru min alyadi sufla wabda biman tacuul wabihi qaala akhbaranaa cmr bnu sawaad bn اlswad bni camrin can bni wahbin qaala akhbaranaa yunus can bni shihaabin qaala xadaanaa saciid bnu اlmusayb anahu samica abaa hurayrata yaquulu qaala rasuulu lahi sal l slm khayru sadaqati ma kana can dahri ginan wabda biman tacuul wabihi qaala akhbaranaa mxamed bnu bashaar wahuwa bundar qaala xadaanaa muxamadu whuwa bnu jacfar gundar qaala xadaanaa shucbaة can cadiy bni haabiti qaala samictu cabdاllahi bn yaziid alanصaariy yuxadiثu can abi mascuudi can الnabiy sal l slm qaala idaa anfaqa الrajulu qofku hadduu bixiyo uu nafaqeeyo calaa ahlihi ehelkiisa uu nafaqeeyo wahuwa yaxtasibuhaa isagoo ajar tirsanaayo kaanat lahu sadqa kaanat lahu sadaqaة ayay u ahaaneen idan marka sadaqa midda ugu fadli badan waa midka adiga waajibaadka nafaqada waajibka aada ku bixiso iyada lafteeda marka waajibna waad iskaga gudaysaa ajarkana waa ka ajar badan yahay waayo waajibka ajrigiisa iyo sunnada ajrigeeda sida haalibkaa sun waajibka ajrigiisaa badan sida haalibka ah marmarna waa jiraan suwar laga soo istihnoodo oo waxyaaba marka sunnooyin ah markaa inay markaa yacnii ay ka fadli badnaanay karaan waajib kutubahan qawaacidulfiqhiga iyo fiqyada lagu sheeg sheegay وبه qال أخبرنا qتيبة qال xdثna الlyث عن أbي الزبير عن جابر qال أcتq رaجuل nin ayaa xoreeyey min bني cudrةa ah cabdan adoon buu xoreeyey lahu isaga usugnaaday can duburin ayuu ka xoreeyey gadaal gadaal marka waxay tahay markaan dhintaad xor tahay buu yihi mudabber ayuu ka dhigay fabalaga dalika rasuula اllahi sal l slam nabiga arrintaa ay gaartay faqaala alaka maalun hayruhu maal isaga aan ahayn ma haysaa ma leedahay qaala laa maya buu yiri faqaala rasuulu llahi sal l slam man yshtariihi minii yaa iga iibsanay fashtaraahu nucaym bnu cabdillahi alcadawiy ayaa ka iibsaday bihamaani miati dirhamin meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa fiihi mashruuciyatu tadbiir addoonka in mudabber laga dhigi karo waxaa kaloo laga qaadanaya addoonka mudabberka in la iibi karo waayo weli addoonnimuu baaqi ku yahy oo laiska iibi karaa haddii la iibiyo qof kale milkigiisa ou galana ninkan hore dhimashadiisa waxba u tari mayso isaga waxaa kaloo laga qaadanayaa mudabberka inuu ka xoroobayo huludka huludkau ka xoroobaa mudabberka ee ma ka xoroobayo ra-sulmaalka ninkaan markii uu yidhaha addoonkan haddaan dhinto waa xor markou dhinto maalkiisaa la feerina haddii maalkiisa saddex meeloodoo meel uu addoonkan ku qiimo dhan yahay ama uu ka yar yahay waa xorooba haddii laakiin maalka uu haystaba addoonkani hulud uu ka badan uu ka yahay ma xoroobayo addoonkaas marka waayo waa min baab waa iska tabaruc wasiyoo kale waayo marka huludkaa laga feerinaa ra-sulmaalka ama aslulmaal ka xoroobi maayo bikhilaafi umi lwalad haddii addoon ilmo uu ka dhashado oo ilmo u dhasho addoontaasi marku dhinto maalkayba ka xoroobay iyada wax hulud iyo loo fiirin maayo haddii uu maal iyada keliya xataa ka qabo waa iska xoroobay iyada ayb qaala wabihi qaala wuxuu yihi fajaءa biha rasuulu الlahi sal ly slm fadafacaha ilayhi lacagtii buu siiyey uma qaala wuxuu yihi ibda binafsika naftaada ka bilow fatasadaq calayha ku sadaqayso faina fain fadla shayءun hadday wax soo haraan falyahlika ayaa iska leh fain fadla can ahlika shayءun ehelkaaga xaggooda hadduu shay ka soo haro falidii qaraabatika ayaa ka qaraabadaada u saaxiibka ah fain fadla can dii qaraabatika shay-un hadduu kasoo harana fahaakada wahaakada yaquulu bayna yadayka wacan yamiinika wacan shimaalika meeshaa rabta ku bixo qaala baabu sadaqati lbaqiili baqiilka sadaqadiisu say tahay n waxaa laga wadaa bakiilku markuu wax bixi is yiraahdo waay xaalkiisu muxuu noqonaa wbihi qaala akbarana mxamed bnu mansuur qaala xadaana sufyaan can ibni jurayjin can اlxasn bni muslimi can طaawuusi qaala samictu abaa hurayrata uma qaala xadaanaahu abu zinaad can اlأcraj can abi hurayrata ayb qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslm ina mahala اlmunfiqi almutasadqi midka wax bixinaayo ee sadaqaysanaya tusaalihiisa iyo walbaqiili iyo baqiilka ka mahali rajulayni laba nin oo kale waayo calayhimaa jubbataani laba jubbadood korkooda ay tahay ow amase qaala wuxuu yidhi junnataani laba gaashaan min xadiidin bir ka ahaaday min ladun hudiyihimaa yacnii labadooda naas ayay kasoo dhacayaanay ku xiran yihiin yacnii waa laba jubbadood oo ka bilaabanaya marka korkooda meeshaas kore ee naasaha ayb ilaa taraaqiihimaa yacnii naasahooda ilaa iyo kalxamahooda ayay saa ugu fadhisaa marka hore marka waa jubbad ama gaashaan bir ah ayaa lagu tusaaleynaa oo kalxamaha iyo naasaha inta u dhaxayso ku dhegan faidaa araada almunfiqu hadduu doono qofkii wax bixinayay an yunfiqa inuu wax bixiyo ittasacat calayhi waa u waasac noqone itasacad calayhi dircu dirci baa korkiisa ku waasac noqonayo ow marat ama way maraysaa xataa tujinna ilaa ay qariso banaanahu farihiisa foodooda wa tacfuwa ay tirtirto aharahu raadkiisana ay tirtirto waidaa araada albaqiilu hadduu doono an yunfiqa inuu wax bixiyana qalasad way ku dhegay walazimad waa laasimaysaa kullu xalqatin bir kastaa xalqad kastaa mowdicahaa booskeeday dhab dhahaysaa xataa akhadathu ilaa ay qabatay ay qabato biturquwatihi kalxamihiisa ow amase biraqabatihi luqunta ay ka qabataba yaquulu abuu hurayra wuxuu dhahaya ashhadu waxaan marqaaqirayaa annahu ra'aa rasuula اllahi sal l slam nabiga inuu arkay yuwasicuhaa isagoo waasicinaya falaa tatasicu ma waasac noqonaysa marka yani nebiga wuxuu ka wadaa tusaalihii uu bixinaa midka oo baqiilka ah markuu inuu bixiyo uu doono waxbixi is yiraahdaba waxaa ku dhagaayo birti meelaha ay iska hay iska haysato ayaa waxay ku dhagaysaa qoortii iyo kalxamihii wuxuu isleeyahay iska jiid oo iska yacni fududee ma jiidmayso tiiba marka nebiga mihaalinaa sidaasuu leeyahay marka falaa tattasil qaala taaguusun samictu abaa hurayrata yushiiru biyadihi baan maqlay isagoo gacantiisa ku ishaarayo wahuwa yuwasicuhaa walaa tatawasacu waa iska musalsal marka meelahaas wa bihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulaymaan qaala xadaanaa cafaanu qaala xadaanaa wuhaybun qaala xadaanaa cabdullahi bnu taawuus can abiihi can abi hurayrata can الnabiy sal ly slama qaal mahalu اlbaqiili wاlmutasadiqi mahalu rajulayni laba nin oo kale wa calayhimaa jubbataani laba jubbadood ay korkoodu ay tahay min xadiidin qad idurat aydiihimaa labadooda gacmooda waxaa loo dhibaato geliyey ilaa taraaqiihimaa kalxamihi fakulamaa hama almutasadiqu bisadaqatin mar walba u hamiyo itasacad calayhi waasacay korkiisa ku noqonay xataa tucafiya aharahu ilaa ay raadkiisii tirtirto intay waasac noqoto wakulamaa hama albaqiilu bisadaqatin markuu hamiyo taqabadat waa isku soo dunmaysaa kullu xalqatin ilaa saaxibatihaa mideeda kale u dunmaysaa wataqallasat calayhi way ku dhegaysaa wandamat yadaahu labadiisa gacmoodna waa isku dunmayaan ilaa turquwatihi kalxamihii ayay u dunmayaan sidaa isaga dhan waa togtoganyahay marka wasamictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama yaquulu fayajtahidu an yuwasicahaa falaa tattasic wuxuu ku dadaalayaa inuu waasac ka dhigo ma waasac noqonayso qaala baabu lixsaa'i fi sadaqati sadaqada koobideeda yacnii maalka in la kaydsado oo meel lagu koobo oo aan la bixinin wabihi qaala akhbaranaa moxamed bn cabdillahi bn cabdilxakam can shucaybin qaala xadaanii leysu qaala xadaanaa khaalidun can ibni abi hilaalin can umayata bni hindin can abi umaamata bni sahli bni xunayfin qaala kunaa yowman fi lmasjidi baan ahayn juluusan kuwa fadhiyo wa nafarun min almuhaajiriina waalansaari iyo jamaaco muhaajiriin iyo ansaar faarsalnaa rajulan ilaa caa-ishata nin baan caa-isho u dirnay liyasta'dina isagoo uga soo idin qaado fadakhalnaa calayha waan u galnay qaalat waxay tihi dakhala calaya rasuul dakhala calaya saa'ilun mid wax baryayaa ii soo galay maratan mar wa cindii rasuulu llahi sal l slam iyadoo rasuulkii ilaahayna agteyda uu yahay fa amartu lahu bishayin baan u amray waxbaan u amray marka hala siiya ihi uma dacawtu bihi waan u yeeray maxay u yeertay marka uma dacawtu waxaan u yeeray bihi bishayi shaygii shaygii aan u amray ayaan u yeeray fanadartu ilayhi waa fiiriyey faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yidhi amaa turiidiina ma rabtid miyaa anlaa yadkhula beytaki gurigaaga inuusan soo gelin shay-un shay walaa yakhruja uunan ka bixin ilaa bicilmiki ogaalkaaga un maahane yani wuxuu yidhi gurigaaga markay wax soo gelayaan markay wax ka baxayan aad ogaato un ma rabtaa qultu nacam haabaan ihi marka qaala wuxuu yidhi mahlan yaa caa-ishatu caa-ishaay u kaadi laa tuxsii ha kaydinin ha koobin maalka fayuxsiya allaahu caza wajala calayki ilaahay uu kaa koobo adigana yani adiga maalkan bixe waxbaha meel ha ku xirxiranin haddaad meel ku xirxirato ilaahay waa kaa xirxirana rakaydsiga hadda in la diidaya maano waa la kaydsan karaa de nebiga inuu quuta sanatin kaydin jiray waa soo marnay meel dhigan jiray marka hadda waxay tahay inaan wixii sadaqadiiba la moogaado ayb wbihi qaala akhbaranaa mxamed bnu aadam can cabdata can hishaami can faatimata can asmaءa binti abi bakrin ana nabiya sal l slama qaala lahaa wuxuu ku yidhi laa tuxsii fayuxsiya allahu caza wajala calayki wabihi qaala akhbarana alxasanu bnu muxamed can xajaajin qaala qaala bnu jurayjin akhbaranii bnu abi mulaykata can cabaad bni cabdillahi bni zubayr can asmaءa binti abi bakrin anaha jaaءat الnabiya sal l slam nabigay u timid faqaalat yaa nabiy اllahi laysa lii shay-un shay iima sugnaanin ma haysto ilaa maa adkhala calaya zubayru zubayr wuxuu iisoo geliye maahane gurigan iigu keeno biil ahaan ii siiyo fahal calaya junaaxun wax dembi ah korkayga ma yahay fii an ardaka inaan bixiyo mima yudkilu calaya waxuu iisoo gelinayo radkiga weliba waxaa la yidhaha wax yar marka la bixiyo yani inaan xoogaha aan masaakiin iyo wixii yimaadaba aan wax yar u tuuro waa wax yar marka faqaala waxau yihi irdakii si oo u tuur masaakiinta ma stadaacti waxaad awoodo walaa tuukii ha xirxirin maalka fa yuukiya allahu caza wajala calayki ilaahay markaa uu korkaaga ka xirto qaala baabu lqaliili fi sadaqati kan yar ee sadaqada yani shaanigeeda ku saabsan caddayntiisiibuu u baab yahay wax yar in la bixiyo wabihi qaala akhbaranaa nasr bnu caliyin can khaalidin qaala xadaanaa shucbat can ilmuxili can cadiy bni xaatimin can الnabiyi sal l slama qaala itaqu naara naar ka dhowrsada walow bishiqi tamratin timir gabalkeedba ha ahaato marka timir la kala jeexay wax aada u yar waayo marka sadaqada mideeda yar xataa khayr iyo wanaagay leedahay oo qofka waa yartahay yaanu isaga dhaafin wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudi qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa shucbat can camri bni murata anahu xadaahum can khayhamata can cadiy bni xaatimin qaala dakara rasuulu llahi sal l slam annaara nabiga naartii ayuu sheegay faashaaxa biwajhihi watacawada minhaa yacnii wejigiisii ayuu daboolay watacawada minhaa waana ka waana allowna ka magan galay dakara shucbatu anahu facalahu halaaa maraatin inuu sameeyey uma qaala wuxuu yihi itaqu naara walow bishiqi tamrati timirtii gabalkeedaba jeexeedaba ha ahaadee ilaahay ka cabsada fain lam tajiduu hadaydnan helaynin bkalimatin ayiba kelmad wanaagsan kelmadaas wanaagsan marka iyada lafteedu sadaqo way qaala baabu taxriidi cala sadaqati sadaqada isku boorinteeda caddaynteediibuu u baab yahay wuxuu ka waramaa marka inta badan sadaqatu tadawuc iyo ayuu dhexgeliyey marka kitaabka wbه qال أخbrnaa أزhر بن جميل qال xdثna khالد بن الxاrث qال xdثna شhuعبة وذkra cwn بن أbي جuحayفة qaala inuu yihi buu sheegay samctu المنdira بنa jrيiri عan أbiهi oo jrيir بن cabdاللahi qaala kunaa cinda rasuuli الlahi صلى اه عl sلم nabiga agtiisaan joognay fii sadri النahaari maalinta gelinkeeda hore fajaءa qowم dad baa yimaadeen curaaة qaaqaawan xufaat oo yacnii cagacad mutaqalidi suyuufi fa jaa-a qowmun qolaa yimaadeen curaatun qoomka oo curaatun qaawan xufaatan yacnii cagacad xaal ay cagacad yihiin mutaqalidi suyuufi xaal ay markaa yacnii seefo kuwa garwaaxaydsan ay yihiin caamatuhum badankood min mudar reer mudar waay badankooda marka xufaatan iyo mutaqalidii iyo mansuub uu ka dhigay midaan kalena curaatan ma idin dhigan idinka isku midaan nahay idinka maxaa idin dhigan curaatan mase curaatun ya hahay fa jaa qowmun curaatun xufaatun mau dhigi kabacd mutaqalidna m mutaqalidiin muu yihi mutaqalidi suyuufi waa in la xaleeyo wax kaleba suuray gal ku noqo mayso marka idaafadowna nuunka u jaray mutaqalidiina yay ahayd awel idaafada u jaray nuunka mutaqalidi suyuufi kuwa seefo garwaaxaydsan xaal ay yihiin caamatuhum badankood min mudar yay ka ahaadeen bal kulluhum dhammaantood min mudar waay mudar qabiilo weyn waayo marka carabta rabiica iyo mudar ay kale yihiin sidooda badan marka mudarku quraysh waa kasii weyn yihiin laf kasii koraysa waay fatagayara wajhu rasuulillahi sal l slam nabiga wejigiisii baa doorsoomay limaa ra-aa liajli maa kii dartii ra-aa bihim uu ku arkayo min alfaaqati ah fadakhala waa galay uma kharaja waa soo baxay fa amara bilaalan buu amray faadana waa adimay wa aqaama salaata buu aqimay فصلى ثم خطب فqال yا أيuهa الناaس اتقوا ربكم الذي خلqكم من نفس واaxدة إلى آخر الآية riyay اتقوا اللaha ولتنdر نفس ma qدمت لغd تصدق رجuل ay ليتصدق ha صدqaysto رجuل nin min dinaarihi dinaarkiisa wax ka صدqaysto min dirhمihi min ثوبihi min saaci burihi min saaci تمrihi xتىa qاala wlow بشhqi تمرة timir jeexeed ba ha ahaatee fa jaaءa rajulu min alansaari baa yimid bisuratin buu la yimid kiish kaadad sigtay ay sigtay kafuhu calaa cashiisa tacjizu canhaa inay ka caajisto bal qad cajazad waaba ka caajistay uma tataabaca annaasu xataa ra'aytu ilaa aan arkay kowmayni laba goob oo min dacaamin cuntay wa hiyaabin dhar ah xataa ra-aytu wajha rasuuli llahi sal l slam ilaa nabiga wejigiisa aan arkay yatahallalu inuu ifayo kaanahu mudhabatun waxaad moodeysaaba yacni qica oo dahab ah ayb faqaala rasuulu llahi sal l slama man sana fi lislaami sunnatan xasana islaamka dhexdiisa qofkii dadka ugu jideeyo sunno wanaagsan ugu jideeye marka maxay noqonay macnaheedu waxay tahay yani wax dadku ay ka tageen qofkii isaga intuu la imaado isaga ay ka arkaan oo ay uga daydaan ay uga daydaan hadda jidayntu maahan tashriic tashriica male qof ma laha ayb weliba tashriica dee inaan cidna ayna lahayn arrin iska mutafaq ama ah weeyaanba am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi اllah shaaficina waa ki yidhi man istaxsana faqad sharac istixsaanka xataa hadduu meeshaas gaarsiiyey oo weliba la isku khilaafsanaay oo la yidhi xataa mararka qaar isaga laftiisaaba istixsaanka xujaystay qaar ay dhahayaan hadduu meeshaa gaarsiiyey waxaad moodaa inaan yacni in laysla ogolaa qofku inaan wax jiday karin isaga marka mansana fil islaami macnaheeda waxay tahay shay awal mashruuc ahaa oo dadka indhahooda ka maqan ama ficilkooda ka maqan ayuu isagu la yimid waa looga dayday qofkaas sida hadda qisada ku timidna waaba saas waayo nebigaa sadaqada amray ninkii ugu horreeyey oo looga dayday ajar inuu helaayu sheegay dadka gabalaa waxay leeyihiin adilaan u haynaa in wax la samey karo bidca maxaa u daliila man sana fi lislaami ayb marka haddii haddii sidaas marka baabkaasna la furo diinkii adyaanta kale baailka muxuu uga duwanaana marka waayo iyagaba diinkoodu wuxuu baatil ku noqday markii nin walba wuxuu rabo uu kusoo daray innaga keena marka waa maxfuud cidina marka inay wax ku darto ma loo ogola isaga dhexdiisa waa lagu ijtihaadi karaa laakiin oo adilada marka laga hadlayo laba asal waa kitaabkii sunnada labada kale mutafaqa ijmaaca iyo qiyaaskuna waa farac labada asalay farac ka yihiin waa aslaani iyo laba farac wixii marka kasoo haro waa uun iska ijtihaado ay dhici karto in qofka uu ku gafo kuna toosnaado ayb min gayri an yanqusa isagoon ka nuqsaamin min min ujuurihim ajaryaalkooda shay-un waxba aynan ka nuqsaamin waman sana fi lislaami sunatan sayi-atan qofkii ku jideeyey facalayhi wisruhaa buu leeyahy wawisru man camila bihaa iyo qofkii sameeyey dembigiisa min gayri an yunqasa iyadoon la nuqsaaminin min awsaarihim dembiyadooda xaggeeda shay-un aan laga nuqsaaminin وبه qال أخبرnا محمد بن عبدالأعلى qال xdثnا khالد qال xdثnا شعبة عن معبد بن khالد عن xاarثة qاla سمعت رsuuل الlه صلى اه ل سلم يqul تصدقوا صدqaysta faإنah saيأتي عlaykم korkiina waxaa ku imaan doona زmاn wqti ymشhi الرaجل qofka uu socon doono bصدqatihi ou la soco doono fayaquulu ladii yucdaahaa kan la siinayo ou dhahayo fayaquulu ladii kii uu dhahayo yucdaa la siinayo hiya sadaqada yacni huwa isaga la siinayo haa sadaqada la siinayo low ji'ta bihaa bilamsi shalay haddaad la imaan lahayd qabiltuhaa waa aqbali lahaa fa ama alyowma maanta falaa maya beri shalay haddaad ii keeni lahayd waa qaadan lahaa laakiin maanta ma u baahni danka ma lihi waqtiguna waa isaga sii socdaa saas oo kale hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi wcalaa alihi waasxaabi